munaasabaddan ololka daahfura ee ceymiska xoolo hirshabeelle iyo weliba ku qeyb galaya maamulka magaalada beledweyne rugta ganacsatada madaxda kambaniga ka shaqeeya sa ceymiska onkooreen iyo weliba munaasabadda ku hadalaya gadoomiyaha magaalada beledweyne nadar tibaax maalin oo ku hadalay faa-iidada uu sileeye in ganacsigu weeldhada ceymisa dhammaantee waxaan ognahay markii laga baxo fatahaadii hadda nooga dambeysay saddex sano oo roob la-aan ah inaan soo marnay xoolo badanna ay aan isleeyahay ama way ku baaba-een ama jismo ahaanay ku baaba-een labadaba waxaan isleeyahay waxaa laga bixi doonaa in neefkiioo caata ah suuqa la keeno lacag yar lagu iibiyo maadaama la caawinaayo qofkii ugu horeyn qofkii konton neef leh gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi cabdiwaaxid iyo madaxda howlaha guud ee kambaniga baraka insurance injineer zakariya isxaaqa ayaa sii wada jiray handhawaayana ceymiska xoolaha oo laka dahafuriya beledweynaha waxaan soo dhaweyneynaa barnaamijkan inshuransiga oo ku wajahaan xoolaha ama ceymiska xoolaha waa barnaamij aada loogu baahnaa waa barnaamij macno badan ku fadhiyo sanadihii ugu dambeeyey xoolaha soomaaliya ama xoolaha gobolka hiiraan dhib badan ay qabeen abaaro badanaa ku dhacay haddii la helo ceymiskan wax badan ayuu maaragtay ka tarayaa waa soo dhoweyneynaa dahfurka mashruucan waana ka qayb qaadanaynaa waxbaan ka fududaynaynaa intii annaga nooga aadan ama barnaamijka nooga aadan inaan ka soo baxno ayaan aan rajaynaynaa insha allah dabcan waxaan halkan maanta u joognaa xaflad dahfurid ah oo lagu dahfurayo caymiska xoolaha dabcan mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad u weyn oo loo yaqaano horn of africa initiative waxaa laga soo draft gareeyey mashruuc loo yaqaano drive oo loogu talagalay dabcan abaartu soo noqonaysa wadanka ka jirta si xal loogu helo marka waxaa barnaamijkan ama caymiskan xoolaha dabcan hirgelinaya hay-ad loo yaqaano zebri oo international ah oo dabcan mashruucan oo kale kasoo qabata kenya etoobiya sidoo kale dijabuuti oo soomaaliyana maanta ay taagan tahay dabcan mashruucun yaa weliba lanka talagalay in lakala tacaalo abaaro xakano nagadena welibana xal us-ing ayaa ceymisku xoolaha oo muhiiman ah iyo beeralayda